kulan habboon dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka aqoonkaal oo ah toddobaadle xilligan oo kale ka baxa raadiyaha himilo waa mid ka gaar ah barnaamijyada kale ee raadiyaha waxaa kaabo u yahay waxbarashada annaga oo soo bandhigno taba lagu kobcinayo garaadka inta jecel waxbarashada waxaan u tilmaamnaa halka ay ka jirto waddada lagu baraaray ee tacliinta annaga oo toddobaad weliba ku marti qaadna mid amaba laba ka mid ah jacalka waxbarashada toddobaadkan waxaan kusoo qaadan doonaa marka waxaa marta suuragal ah in ay xisadii ay kataabuurkii ay ka caga jiidaan oo ay soo marta imaan waayaan markay taabuurka u dhammaadana ay yimaadiin taas ayaana keenaysa marka xoogaa isdhaweyni wax noocaas ayaa ku jirta sidee looga hortagi karaa caqabadaha haysta ardayda aan ka qayb qaadan karin taabuurka barnaamijka waxaa soo saaray halkaana idinkaga socodsiin doona anigoo ah ibraahim cali ee soo dhowaada saaxiibayaal
caynulcaafiya hosbital heybow ina hooyo waa adiga haarayo hahda ku hayee halkee lagaa haleelo horta lagaa hayaa haah baabasiir baay helo anigoo dhani halakeeyo hamigaan lahaa iyo hankaygii hoos u dhigay halkan tag iyo halkan tag heedha waan ku daalo hantidaydiina way ku idlaatay alla halkeen beegsadaayo heedhe dawo aan ka helaa wareedhahaybow ha hiifi naftaada halkaad ku bogsoon lahaydoo dawo heer saraa aad ka heli lahayd anaa kuu hayo haatanba inakeen aan hore kuu geeyo caynu caafiya hosbital oo gaariga caynu caafiya hosbital waa halkane heybow ina soo geli kusoo dhowaada caynuncaafiya hosbital cudurrada lagaaga dawaynayo isbitaalka caynuncaafiya waxaa ka mida baabasiirka oo uu isbitaalku kaaga dawaynayo hab casri ah iyadoo aan lagu qalin ama aan lagu gubin wuxuuna isbitaalka kuu diyaariyey dhakhaatiir ajaanib ah iyo dawooyin tayadoodu la hubo caynucaafiya hosbitaal wuxuu isbitaalada kaga duwan yahay oo uu xanuunka faragsiilka ama galaha kaaga daweynayaa isagoo aan gubid iyo qalliin midna kugu samayn si casriya oo sahlan sidoo kale cudurrada uu isbitaalku kaga daweynaya waxaa ka mid ah cudurrada haweenka cudurrada carruurta iyo cudurrada guud caynucaafiya hosbitaal waxaad ka helaysaa qayb fiisatarabiya ah oo lagugu diyaariyey qalabkii fiisatarabiyada loogu talagalay oo dhammaystiran iyo dhakhaatiirtii kuu samayn isbitaalku waxa uu adeegsanayaa qalab casri ah sida kombiyuutarka uurku jirta ee haweenka shaybaarkii ugu dambeeyey iyo farmashi aad ka helayso dawooyin lagu keediyey heer kul ku habboon caynu caafiya hosbital waxa uu ku yaalaa inta u dhexaysa isgoosyada balaagsii iyo shirkole gaar ahaan dhinaca waqooyi ee raacsan xaafadda shirkole wixii faahfaahinta dheeliya kala xidhiir eber lix hal sideed siddeetan iyo kow siddeetan sagaal toban ama eber lix hal sagaal lixdan toban sagaashan
hagaag aan gudaha usii galno barnaamijka taabuurka waa mid ka mid ah waxyaabaha waajibka ah ee ardaydu soo xaadiraan marka la joogo iskuulka waa wareegto hadba subax weliba uu leeyahay fasal kasta ardayda ayaa soo jeediya waxyaabo kala duwan sida inay soo gudbiyaan duruus diini ah sheekooyin riwaayado iyo wixii la mid ah waa tallaabo waxtar u leh ardayga oo wuxuu ku baranayaa fagaaro ka hadalka ardayda qaar ayaa ka dhunta ka qayb qaadashada taabuurka iyagoo ka xishoonaya inay dad fara badan hor istaagaan waxaa middaa cagsigeeda jira arday had iyo jeer u taagan inay ka qayb qaataan taabuurka macallimiinta ayaana ka garab siiya ardayda aan aqoon habdiyaarinta taabuurka ardayga inuu ka qayb qaato taabuurka maxaa dan ah oo ugu jira weydiinta iyo kuwo kale waxaan hordhignay macallin cabdulaahi
haadiyow taabuur wuxuu ka mid yahay xisooyinka iskuulka xisooyinka ugu horeeya ee ardayda laga qaybgeliyo subax kasta markay iskuulka ay imaanayaan ee halka sac iyo ay ardaydu maaragtay taabuurkaas maaragtay ay ka qayb ay ka qayb qaadanayaan taas ayaa la yidhaha taabuur taariikh ahaan goormaa lagu soo kordhiyey taabuurka iskuullada ku yaala dalka
walaalkayo inta aan ka xasuusto waagii anigu aan waxbaran jiray ilaa dugsiga hoose dhexe ilaa dugsiga sare waagii dowladdii dhexe ilaa yoomina haada waxaan arkaa in iskuulaadyada magaalada ku yaala ama gobolada ku yaala marka ugu horreysaba taabuurka xisooyinka ka hor la qaadan jiray ilaa yoomina haadana way socota arrintaas laakiin taariikh saxa ah ee aan martuubo oo aan ku sheegi karo ma jirto laakiinse taabuurka waa xisooyinka xisooyinka ugu horeeya naqshadaadka ardayda subaxdii markay imaanayaan maaragtay lagu bilaabo xisadada ugu horeysa waa maxay ku kala duwan yihiin qaababkii hore ee taabuurka loo qaban jiray iyo kuwa hadda
noocyadii hore taabuurka loo qaban jiray sida aan hadda aan ka xasuusto ardayda waa gaar gaardis bay samayn jireen waa la gaartin jiray nasta ayaa la dhihi jiray digtono ayaa la dhihi jiray kadeg ayaa la jiray dabci ayaa la dhihi jiray darandori wax la yidhaha ayaa jiri jiray laakiin hadda xooga yar oon tii oo jiri jirtay ay xooga yar ay ka yara duban tahay oo waa xooga yar tan naaqus ayaa ku jirta ma tii hore ma gaarsiisana
xilligii hore taabuurka waxyaabaha la soo jeediyo sida heesaha wadaniga iyo kuwa maanta maxay ku kala duwan yihiin haa waayadii hore hees wadani ayaa la qaadi jiray maxaa ku dhahda waayadan dambana waxaa jirta oo maaragtay aad maaragtay waayadan dambana ugu soo badatay nashiidooyin markii la qaadahayo oo oo maaragtay carabi ah ayaa la qaadi jiray marka waagii horena soomaaliya tooso tooso ku tirsana un ardayda maaragtay iyo waxyaaba kale lamid ah ayaa taabuurka maaragtay lagu qaban jiray marka xoogaa taa tan waa nashiido taas maaragtay waa un waa waa astaantii qaranka ee soomaaliya ayay ka turjumaysa marka xoogaa farqigaasa udhexeeya ardayda goormay ka qayb qaataan taabuurka ma dugsiga dhexe iyo sare keliya ayaa ka qayb gala taabuurka
kulli macnaha waa kow ka bilow ilaa iyo qoonfoorkaba maalin kasta ayaa la qabtaa waa arday guudna loo qabto male waa hal mar ayaa lawada sameeyaa waana xisooyinka xisada ugu horeysa waa toban daqiiqo ilaa shan iyo toban daqiiqa ayaa la sameeyaa waana ardayda dhan ayaa maaragtay arrintaas ka qayb qaadanaysa waxaana la yidhahdaa nashaadaadka subaxdii hore ee ardayda maaragtay intay markay yimaadiin iyagoo waxay imaanayaan caajiskii uu ka muuqdo marka waa la caajis bixinayaa marka gacmaha kor loo taagtaagayaa marka haddii aan mar waxaa dhacda annaga oo aan taabuur qabanin mararka qaarkood ardaydii marka waxaa maaragtay xisadiiba qaadashadoodii marta dhib bayba ku tahay qaar madaxii miiska ku haya qaar iska hurdaya qaar dhahay aniga wejiga iska soo dhaqaya qaar kumarmarsiyoonaya anigu musqul ayaan aadaya marka dhibaato badan baan kala kulanaa maalintii aan joojino ee taabuurka marka taas waa walaalkii
inuu ardayga ka qayb qaato taabuurka subaxii maxaa dan ah oo ugu jira
waa sida hadda aniga aan ka dhawaajinayay danta ugu jirta macnaha waxay tahay arday firfircoon oo maaragtay maskaxdiisa active ah oo ayaa fasalkii ku fadhiisanaya marka waxay noqonaysaa markaa ardaygaas oo firfircooniga ah qaba marka macalinkii wuxuu sheegaya waa uu dhiifoon yahay waa soo jeedaa marka dhiiggiisii ayaa la dhaqaajiyey marka nin active ah oo usoo jeeda maaragtay darasaadka inuu qaato maarta ayay noqonaysaa marka taas ayaana lala jeedaa marka horeba inay taabuurka ay galaan
ardayda qaar waxay ka dhuuntaan ka mid noqoshada taabuurka maxay tahay sababta
walaalkii waxaa keeni kartaa laba siyaabood oo anigu aan isleeyahay ardayda horta dugsiga hoose ka dhexe iyagu taabuurka inay ka qayb qaataan waa aad bay u reeqsan yihiin oo wayba rabaa taabuurkaas ka qayb qaadashadiisa iyo nashaadaadkiinashaadaadkiisa aad bay u jecel yihiin ardayda ka cagajiidaysa oo aanan rabin waxay ka bilaabanayaan fomtriyada iyo foqorada ayaa unu badan waxay leeyihiin ardayda anagu dad yaryar ma nihin dad mustawigooda sarreeya ayaa nahay marka waxaa marta suuragal ah in ay xisadii ay ka taabuurkii ay ka cagajiidaan oo ay soo marta imaan waayaan markay taabuurka u dhammaadana ay yimaadiin taas ayaana keenaysa marka xoogaa isdhaweyni wax noocaas ayaa ku jirta qaarkoodna faa'iidada uu leeyahayba aysan fahamsaninba marka iyagoo ka fiirinaya annagoo fonfora ama fonfri ah sidee fasalada kee dugsi hoose dhexe aan jimacsi ula samaynayna xoogaa maarta un arrintaas ayaa maartay meesha ku jirta oo islaweyni ah sidee loogu hortegi karaa caqabadahaasi
waxaa fakrad ahaanteyda waxay ila tahay qaabka keliya ee looga hortegi karaayo in cadaadiska la saaro oo la yidhaahdo haddii aadan taabuurka ka qaybgelin xisooyinka qaar waa lagu dhaafsiinayaa waxbarashadaadii sagsag bay gelaysaa marka hake waxay ku waxaa idin roon in taabuurkaas aad ka qayb qaadatiin haddii kalese waa xisooyinka qaar ayaa laydinka reebaya waxa noocaas oo kale in maarti lagu ta'kiidiyo oo maarti lagu canaanto taas ayaa k ayaa ila tahay in maarti arrintaas lagu gungaari karo oo maarti iyagana cadaadis lagu saari karo si kaleo cadaadis lagu saari karo male ama ciqaab oo kale lagu soo rogo layidhaahaye qofkiiba intaas ul ayuu leeyahay waa waa ka xisooyina waa la dhaafsiin karaa saas ayaa ila tahay maxaa aqoon ah oo ardayga ugu kordhaysa inuu ka qayb noqdo taabuurka
waxya waxa ugu horeysa ardayga waxaa la barayaa qaabka ilan dalkan qof walba macnaha soomaalidu oke dal bay leedahay oo iyagu ay u madax badnaan yihiin oo soomaali ah marka ardaygan waxaa laga yaabaa un dalka in marti arday aan dhisnayn marti oo marka arday aan dhisnayn jir ahaan aan u dhisnayn aan firfircoonayn marki waxaa ila tahay marka faa'iidaas ayaana ku jirta faa'iidaas ayaana ku jirta ardayga macnaa wax kasta inuu fahamsan ayaa la rabaa waana waxa waaye waa keydkii keydkii dalka waa keydkii dalka walaalkii
ardayda aan ka qayb qaadan taabuurka marka ay iskuulku dhameeyaan dhibaato noocee ah ayay kala kulmayaan dabcan qayb weyn bay kaqay ka qayb qaadan karaan ayay ka qayb qaadan kartaa arinta arrinta oke noocaas oo kale ah in maaragtay indhuhu markii ay mustaqbalka dambe oo ay fonfoor ay dhameeyaan oo maaragti ay ku biiraan oke jaamacadaha go-aantii waxaa dhici kartaba oo mararka qaarkoodba aan aragno oo anagoo jaamacadihii joogna maclimin badan oo anigu asxaabtayda ah ka dhigta ayaa ku dhiban maxaan ku rahdaa ardayga maarta iyagu ay wax u dhigaan presentationka soo jeedintiisaba dhib weyn bay kala kulmaan marka waxaa loo aaneynaya inta badan maaragtay la tuhunsan yahay in ardaydii aan ka qaybgeli jirin okay taabuurka in ay sidaanoo kale ay noqonayaan hadhow markay jaamacaduhu ay tagaan faham fiicanna ay yeelan karaynin waxna aysan soo jeedi karaynin marka taas ayaan u wacan waana waa sir anigu aan ka helay maclimiintaydii ka qaar jaamacadaha wax ka dhiga oo ay ii sheegeen ugu dambeyn maxaa is leedahay way habboonta in ardayda lagu dhiirogeliyo si ay uga qayb qaataan taabuurka
anigu fikrad ahaanteyda waa waxaan qabaa taabuurka waa muhiim jiddan waa aad buu muhiim u yahay qofka binaadamka meel kastaba ha joogo iskuul kastaba ha dhigto in taabuurkaas uu ka qayb qaato fahamkiisa ayaana ku jira sababto waa ah arday caajisan oo xalay dhan intii umartisoo iska soo jiifay oo aan la caajis bixin oo dhiiggiisa aan la dhaqaajin sida uu ula qabsado xisooyinka ayaaba dhib ah marka waxaan kusoo usoo jeedin lahaa dhammaan iskuuladeeda ku yaala magaalada muqdisho iyo kuwa goboladaba in taabuurka ardayda looga dhigo oke wax maaragtay muasasaad ah oo daruuri ah oo lagama maarmaan ah oo maxaan ku rahda si ardaydaas ay u qaataan duruustii ilaa toddobada xisida ahayd ay u qaataan in maaragti lagu adkeeyo laguna baraarujiyo oo la yidhaahdo xisooyinwaa xisooyinka xisada ugu horreyso waana dadtiin ayaa ku jirta in ardaydana la fahansiiyo oo si tartiiba loo sheego taas ayaan kusoo jeedi lahaa
madrasadan magaceeda waxay leedahay muqdisho international school waxay ka kooban tahay afar qaybood oo waxbarasho ah qaybta koowaad waa qaybta xanaanada carruurta oon wax ku barno arday da'dooda u dhexayso saddex sano ilaa lix sano ardaydaas waxaan barnaa qur-aanka kariimka adkaaro anaashi ducooyin xisaab af soomaali iyo alifbeetada ingiliishka ardadaas waxaan siinaa quraacqado galabkiina waxaan siinaa caano waxay helaan cayaaro duurkiina waxay helaan ugu yaraan saacadii bar ay seexdaan waxaan u diyaarinay gawaari guryahooda ka soo qaada kuna celiya waxa wax u dhiga macallimiin ku habboon waxbarista ubadka aqoonna u leh qaybta labaad waa qaybta qur'aanka kariimka oo u qaybsan saddex qaybood qaybta hingaadda oo ardayda xoogga loo saaro qoraalka iyo akhriska muddo koobanna ay ku bartaan qaybta labaad ee xifdintana waa qayb ardayda xoogga loo saaro boqolkiiba sagaashan xifdinta qur-aanka waxaan u raacinaa maadooyin asaasiga sida xisaab ingilish iyo af soomaali qaybta saddexaad ee qur-aankana waxaan ugu tala galnay gelinka hore inaan ardada qur-aanka xoogga u saarno gelinka dambena waxaan siinaa iskuul dhammaystiran qaybta saddexaad waa qaybta dugsiga hoose dhexe iyo sare oo iskuulaadkana wax badan waan wagedisannahay qaybta dugsiga hoose waxaan ku qaadanaa siddeed maado maadada koowaad waa qur'aan ingilish carabi af soomaali xisaab saynis sochial iyo tarbiyo dugsiga dhexe waxaan ardada ugu darnaa kombyutar iyo qur-aan fasalka siddeedaad ardayda gaarta wiilal iyo gabdho waxaan ugu darnaa maadada cunno karinta ama home synis dugsiga sare waxaan iskuulaadka dheernahay shan maado maadada koowaad waa maadada tafsiirka qur-aanka kariimka maadada labaad waa maadada kombyutarka maadada saddexaad waa maadada korontada maadada afraad waa maadada darwalnimada maadada shanaadna waa maadada dhaqaalaha ama busineska waxaan siinaa arday dugsi sare ka qalin jabishan shahaado shahaadada koowaad oo tafsiirka qur-aanka midda labaadna kombyutarka midda saddexaadna korontada shahaada afraadna darwalnimada shahaada ugu dambaysana waa shahaadada dugsiga sare ee mawaada kala duwan oo arday kusoo qaatay qaybta afraad waa qaybta koorsada ama diyaarinta iskuulka waan ugu talagalnay ardada da'du waxbarashadu ay kala wen yihiin si aan isu waafajinno muddo kooban dugsiga muqdisho international school wuxuu ku yaalaa degmada hodan xaafadda taleex waddada cabdiqaasin wuxuu ku dhegan yahay warshadii hore ee kokokollo dugsiga muqdisho international school waxaad kala xiriiri kartaa taleefanada kale ah eber lix hal labo saddex saddex afartan iyo kow konton iyo labo ama eber lix hal labo saddex saddex afartan iyo lix toddobaatan iyo lix عزي من سعى لخدمة القرآن
baxnaano hosbitaal badigoodba cudurrada neerfayaashu ku beegmo bini'aadamka noloshiisa beegsado badanka iyo jidhkaba baawarkiisa lumiya bisinka iyo tabaaraga boqor ha naga badbaadiye baxnaano hosbitaal baa loo bineeyo biidnilaahi basiidkaaga bogsiinaya brobleemka nafsiga ruuxuu ku baahoo isku buuqu ku bataa dadkana ka dhex baxoo bannaanjoog inuu ahaado keligii u bogaayaa badbaado allah baxnaano hosbitaal baa bushigiisa baxnaaninayee iminkaba ula boqoola bulshada cudurrada ay la bukooto basarkooda la bixin waayo qarashaadkuna kaga baaba'aa sidii ay uga baanan lahaayeen boqor ha naga badbaajiye baxnaano hosbitaal baa boqolkiiba boqol inuu ka baaro basiid uga bogsiiya ballan ku qaaday barofesoro dhakhaatiir ah oo aqoontoodu badan tahay bukaanada baxnaanintooda loogu bogo boqorna gacmahoodu barakeeyey baxnaano hosbitaal baa ku boromooso boqolkiiba boqol bulshada ugu bogtay baxnaano hosbitaal waxa uu kaa daweynayaa cudurrada neerfaha ku dhaca oo ay ka mid yihiin daweynta lalilmada daweynta carruurta kafka ku daahay ee aan hadli karin xanuunada qalalka istaroogga daweynta madax xanuunka joogtada ah goonjabka iyo daweynta dhabar xanuunka dhammaan cuduradaas waxaa kaa daweynaya dhaktar xaaris cabduqaadir sheekh maxamuud oo ku takhasusay xanuunada neerfaha iyo daweyntooda wuxuuna adeegsanayaa mashiinada kale ah mashiinka lagu baaro muruqyada la xidhiira neerfaha mashiinka kabaabiyada mashiinka lagu baaro suuxdinta iyo qalalka mashiinka lagu baaro cabirka dhagaha mashiinka lagu baaro xanuunada aragga ee neerfaha iyo mashiinka lagu baaro dhaawacyada firirka waxaa kaloo isbitalku kaa daweynayaa cudurrada uurku jirta beerka kaadibaxsadka neefta ama burukiitada iyo saxaro dhiigga baxnaano hosbitaal waxaa ka howlgala dhaktar yaxyo shoole oo qaabilsan cudurrada carruurta iyo quudintooda waxa uuna carruurta kala tacaalayaa mataga joogtada ah fuuqbaxa miisaan-yarida calool xanuunka iyo calool fadhiga dhakhtarku waxa uu si gooniya u adeegsanayaa mashiin casri ah kaasoo loogu talagalay in lagu baaro gaas calooleedka iyadoo aan lagaa qaadin wax saxaro ah sidoo kale waxa uu dhakhtarku isticmaalayaa kaamirada caloosha isbitaalka baxnaano waxa uu ku yaalaa inta u dhexaysa isgoyska soobe iyo fila baydhabo gaar ahaan dhanka qorax udhac wixii faahfaahina ka wac nambarada kale ah eber lix hal saddex afartan iyo sagaal eber eber konton iyo shan ama eber lix hal saddex afartan iyo sagaal eber eber lixdan iyo lix
xarunta qur-aansaarka iyo daawadhireedka ee caynul caafiya cayununaaska dadkeenna cadaajo noloshooda cadiba culimo caynadooda taqaano rabbi ciribjarkooda ku ciseeyey caynul caafiya ku caano ciiddeenna ugu haysatee codkeenna maqlo iminkaba u ciribsada cudur weeye baabasiirku dadku ay ka cabtaanee dawadii cirib tiri lahayd oo caynadiisa baabi'in caynul caafiya casri iyo leel idinku caawinaysa codkeenna maqla oo iminkaba u ciribsada caam ahaan umulasibiyaanka dumarkeenna cadiba iyo cadawareerkaba dawooyin cudoon oo dhaqso u cirib jara caynul caafiya casri iyo leel idiin diyaarisee codkeenna maqlo iminkaba u ciribsada xarunta caynu caafiya cudurrada idinka daaweynaysa waxaa ka mid a isha jinka sixirka galaha umursibyaanka caadawareerka iyo baabasiirka waxayna xaruntu idiin diyaarisay toobin casri ah iyadoo dumarka ay toobayaan haween aqoon durugsan u leh halka raggana diyaar ay u yihiin rag khibrad u leh cudurradaasi waxay xaruntu idinkaga daweynaysaa dawdhireed freesh ah iyo qur-aanka kariimka qaybta qur-aansaarka waxay xaruntu dadka qur-aanka ugu akhrinaysaa laba qaab oo kale ah qur-aanka oo idil oo qofka lagu dhammeynayo boqol afar iyo tobanka suuradood iyo qaybta ruqyada sharciga ah sidoo kale xarunta ceenulcaafiya dadka qoysaska ah iyo kuwa soo gaari waaya xarunta waxay u diyaarisay culimo heegan ah oo goobahooda ugu tegaya dawooyinka ay xarunta caynu caafiya idin hayso waxaa ka mid ah dawaa caafiyaad lil baabasiir oo loogu talagalay in gebi ahaanba ay baabasiir ka tirtirto dawaa macjuun ekfeshin oo iyana lagula tacaalo infekshinka ama galaha dawada umulsabyaanka oo tayadeeda la xaqiijiyey haweenkii qaatana rabbi uu ugu sahlay inay uur qaadaan iyo saliido tayo leh oo loogu talagalay madaxa saliidda asli waxa ay bixisaa timaha waxaanay timaha ka ilaalisaa googo'a daadashada agoolka waana ay madoobaysaa timaha halka saliidda dawo ay dawo u tahay madax xanuunka goonjabka hurdala'aanta madax wareerka weliba saliidda dawo waxa ay dejisaa madaxa xarunta caynulcaafiya waxay ku taallaa agaarka isgoyska balaagsii gaar ahaan dhinaca waqooyi ee raacsan xaafadda shir kole wixii faahfaahin intaasi dheeri ah fadlan ka wac eber lix hal sideed siddeetan iyo kow siddeetan iyo sagaal toban ama eber lix hal sideed eber sagaal eber sagaal eber sideed
baxnaano hosbitaal badigoodba cudurrada neerfayaashu ku beegmo bini'aadamka noloshiisa beegsado badanka iyo jidhkaba baawarkiisa lumiya bisinka iyo tabaaraga boqor hanaga badbaadiyee baxnaano hosbitaal baa loo bineeyo biidnilaahi basiidkaaga bogsiinaya brobleemka nafsiga ruuxuu ku baahoo isku buuqu ku bataa dadkana ka dhex baxoo bannaanjoog inuu ahaado keligii u bogaayaa badbaado allah baxnaano hosbitaal baa bushigiisa baxnaaninayee iminkaba ula boqoola bulshada cudurrada ay la bukooto basarkooda la bixin waayo qarashaadkuna kaga baaba'aa sidii ay uga baanan lahaayeen boqor hanaga badbaajee baxnaano hosbitaalba boqolkiiba boqol inuu ka baaro basiid uga bogsiiyaa ballan ku qaaday barofesoro dhakhaatiir ah oo aqoontoodu badan tahay bukaanada baxnaanintooda loogu bogo boqorna gacmahoodu barakeeyey baxnaano hosbitaal baa ku boromooso boqolkiiba boqol bulshada ugu bogtay baxnaano hosbitaal waxa uu kaa daweynayaa cudurrada neerfaha ku dhaca oo ay ka mid yihiin daweynta lalilmada daweynta carruurta kafka ku daahay ee aan hadli karin xanuunada qalalka istaroogga daweynta madax xanuunka joogtada ah goonjabka iyo daweynta dhabar xanuunka dhammaan cuduradaas waxaa kaa daweynaya dhaktar xaaris cabduqaadir sheekh maxamuud oo ku takhasusay xanuunada neerfaha iyo daweyntooda wuxuuna adeegsanayaa mashiinada kale ah mashiinka lagu baaro muruqyada la xidhiira neerfaha mashiinka kabaabiyada mashiinka lagu baaro suuxdinta iyo qalalka mashiinka lagu baaro cabirka dhagaha mashiinka lagu baaro xanuunada aragga ee neerfaha iyo mashiinka lagu baaro dhaawacyada firirka waxaa kaloo isbedelku kaa daweynayaa cudurrada uurku jirta beerka kaadibaxsadka neefta ama burukiitada iyo saxaro dhiigga baxnaano hosbitaal waxaa ka howlgala dhaktar yaxyo shoole oo qaabilsan cudurrada carruurta iyo quudintooda waxa uuna carruurta kala tacaalayaa mataga joogtada ah fuuqbaxa miisaanyarida calool xanuunka iyo calool fadhiga dhakhtarku waxa uu si gooniya u adeegsanayaa mashiin casri ah kaasoo loogu talagalay in lagu baaro gaas calooleedka iyadoo aan lagaa qaadin wax saxaro ah sidoo kale waxa uu dhakhtarka isticmaalayaa kaamirada caloosha isbitaalka baxnaano waxa uu ku yaalaa inta u dhexaysa isgoyska soobe iyo fila baydhabo gaar ahaan dhanka qorax udhac wixii faahfaahina ka wac nambarada kale ah eber lix hal saddex afartan iyo sagaal eber eber konton iyo shan ama eber lix hal saddex afartan iyo sagaal eber eber lixdan iyo lix
xarunta qur-aansaarka iyo daawadhireedka ee caynul caafiya cayununaaska dadkeena cadaajoo noloshooda cadiba culimo caynadooda taqaano rabbi cirib jarkooda ku ciseeyey caynulcaafiya ku caano ciiddeenna ugu haysatee codkeenna maqlo iminkaba u ciribsada cudur weeye baabasiirku dadku ay ka cabtaane dawadii cirib tira laheedoo caynadiisa baabi'in caynul caafiya casri iyo leel idinku caawinaysay codkeenna maqla oo iminkaba u ciribsada caam ahaan umulasibiyaanka dumarkeena cadibaa iyo cadawareerkaba dawooyin cudoon oo dhaqso u cirib jara caynulcaafiya casri iyo leel idiin diyaarisee codkeenna maqlo iminkaba u ciribsada xarunta caynu caafiya cudurrada idinka daaweynaysa waxaa ka mid a isha jinka sixirka galaha umulasibyaanka caadawareerka iyo baabasiirka waxayna xaruntu idiin diyaarisay toobin casri ah iyadoo dumarka ay toobayaan haween aqoon durugsan u leh halka raggana diyaar ay u yihiin rag khibrad u leh cudurradaasi waxay xaruntu idinkaga daweynaysaa dawdhireed freesh ah iyo qur-aanka kariimka qaybta qur-aansaarka waxay xaruntu dadka qur-aanka ugu akhrinaysaa laba qaab oo kale ah qur-aanka oo idil oo qofka lagu dhammeynayo boqol afar iyo tobanka suuradood iyo qaybta ruqyada sharciga ah sidoo kale xarunta caynulcaafiya dadka qoysaska ah iyo kuwa soo gaari waaya xarunta waxay u diyaarisay culimo heegan ah oo goobahooda ugu tegaya dawooyinka ay xarunta caynulcaafiya idin hayso waxaa ka mid ah dawaa caafiyaad lil baabasiir oo loogu talagalay in gebi ahaanba ay baabasiir ka tirtirto dawaa macjuun ekfeshin oo iyana lagula tacaalo infekshinka ama galaha dawada umulasabyaanka oo tayadeeda la xaqiijiyey haweenkii qaatana rabbi uu ugu sahlay inay uur qaadaan iyo saliido tayo leh oo loogu talagalay madaxa saliidda asli waxay bixisaa timaha waxaanay timaha ka ilaalisaa googo'a daadashada agoolka waana ay madoobaysaa timaha halka saliidda dawo ay dawo u tahay madax xanuunka goonjabka hurdala'aanta madax wareerka weliba saliidda dawo waxa ay dejisaa madaxa xarunta ceenulcaafiya waxay ku taallaa agaarka isgoyska balaagsii gaar ahaan dhinaca waqooyi ee raacsan xaafadda shir kole wixii faahfaahin intaasi dheeri ah fadlan ka wac eber lix hal sideed siddeetan iyo kow siddeetan iyo sagaal toban ama eber lix hal sideed eber sagaal eber sagaal eber sideed
barnaamijka aqoonkaal ayaa dhegaysanaysaan saaxiib ayaal oo aad kala socotaan raadiaha himilo f m boqol laba dhibic shan megahartis guud ahaan waa inaga intaa barnaamijka aqoonkaal oo aan idiin soo saaray halkaana idinkaga tabinayay anigoo ah ibraahim cali intaan barnaamijkan mid la mid aan ku kulmi doonno sidaas iyo ammaano allah